assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh galab wanaagsan jimco wanaagsan meel walba oo aad joogtaan waxaad naga dhagaysanaysaan xarumaha kala duwan ee idaacadda islaamiga andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo guud ahaan caalamka oo aad nagala socotaan baraha bulshada iyo barteenna life streamka waxaa tan iyo saaka aad soo dhegaysateen warar barnaamijyo iyo muxaadaraad kala duwan xilligaanna waxaan soo gaarnay xilligii aad dhegaysan jirteen barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee sahanka dhaqaalaha waxaa barnaamijkaas aalaaba halkan inooga soo jeediya walaalkeen cabdilfataax abuumuxsin aad baad u mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح الطير شادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacan oo wanaagsan ikhyaarta ina dhegaysanaysaa ku soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo ah barnaamij toddobaadle ah oo maalin walba oo jimco ah haadaan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee andalus toddobaadkan barnaamijka waxaan ku eegi doonnaa qayb uun ka mid ah taxnihii aan uga hadlaynay khayraadka dihan ee dalkeenna innagoo isdultaagi doonna qaar ka mid ah macdinaha uu waddankeenna hodanka ku yahay sida maarta iyo jimistoniska ama dhagaxaanta qaaliga ah waxaa nagala qaybgelaya qaar ka mid ah aqoon-yahanka soomaaliyeed adinkuna waxaad nagala socotaan dhammaan xarumaha idaacadda islaamiga andalus ee wilaayaadka iyo baraha aan ku leennahay internetka ee soo dhowaada mar kale يرجع الصبح ثاني تجلت تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى waa hagaag jemiston ama dhagaxaanta qaaliga ah maxay yihiin dhagaxaanta qaaliga ah maxayse tahay waxa loo isticmaalo iyo faa'iidadooda imise nooc bay u kala baxaan qiimahooduse waa imisa dhagaxaanta qaaliga ah waa nooc ka mid ah macaadiinta naadirka ah ee laga helo oogada sare ee dhulka iyo guntiisaba waa mid ka mid ah kunuusta dhulka ee rabbaaniga ah qaarkood waxay ka soo dhex baxaan markii ay volkaanooyinka qarxaan dhulgariirada iyo dhulgo'a ayaana la mid ah waxaa xilliyadaasi bannaan ka yimaada macadinno qaali ah sida dhaymannada qaar iyo yaaquudka sababtuna waa in dhagaxaantan qaarkood uu booskoodu yahay boqol iyo lixdan mitir oo dhulka hoostiisa ah sidoo kale luulka iyo murjaanka ayaa laga helaa gunta badda waxayna badanaa bannaan ka yimaadaan xilliyada tusunaamida iyo duufannada ay ku dhuftaan gunta badda qaar ka mid ah noocyada dhagaxaantan iyo magacyadooda tiradooda ama noocyadoodu aad bay u badan yihiin waxaana la gaarsiiyaa ilaa laba kun oo nooc hase haatee afar iyo toban ayaa ah kuwa ugu qaalisan oo ugu qiimaha badan soomaaliya ayaa qaarkoodna laga heli karaa gaar ahaan kuwa ugu quruxda badan qaarkood ayuuna qiimahoodu gaari karaa boqolaal milyan oo dollar almaas ama dhayman waa mid ka mid ah jimistoniska ugu quruxda badan uguna qaalisan guud ahaan caalamka dhagaxan waxa uu leeyahay midabo kala duwan caddaan ayuuna ku caan yahay hase ahaatee wuxuu ku imaan karaa cagaar guduud iyo madow almaas ka cagaaran halkiisii qiiraad ama kaaraad oo u dhigantaa laba boqol oo garaam qiimihiisu waa saddex dhibic sagaashan iyo saddex malyuun oo dollar qiimaha almaaska noocani ah ayaa kordha waxayna ku xidhan tahay hadba xajmiga dhagaxa badanaa isagoo aad u yar ayaa laga soo saaraa manaajimta jimistoniska laga qodo ee dalalka south africa ustaraaliya iyo hindiya jaadid ama yashmid waa mid ka mid ah macaadinta jimistoniska ee qaaliga ah tayo ahaan aad ayuu u sarreeyaa marka laga hadlayo dhagaxaanta qaaliga ah ee ku abtirsadaa sulaalada jaadiidda waxaa la heli karaa isagoo midabo dhowr ah leh laakiin wuxuu ku cambaxay midabka cagaaran ee dhalaalaya hase ahaatee wuxuu ku iman karaa caddaan madow iyo casaanba balse midka ay dunidu ugu raadinta badan tahay waa cagaarka loogu magacdaray imberiyal jadda dalka ku cambaxay macdintan waa dalka miyamar ama borma oo dhaca koonfur bari ee qaaradda eshiya halkiisii kaaraadna wuxuu qiimihiisu gaarayaa saddex malyuun oo dollar katiinadda lagu magacaabo huutin mediviyani oo laga sameeyey toddobiyo labaatan mir oo macdintan ah ayaa sannaddii labadii kun afar iyo tobankii lagu iibiyey adduun lacageed oo gaaraya toddobiiyo labaatan dhibic afar iyo afartan malyuun oo dollar katiinadani waxaa lahayd haweeney lagu magacaabo berbera huutin oo ka mid ahayd maalqabeennadii qarnigii sagaal iyo tobanaad ee dalka maraykanka kana soo jeeday magaalada milyaardeerada ee new york yaaquud ama roobi waa mid ka mid ah dhagaxaanta qaaliga ah isagoona ku abtirsadaa sulaalada samoor wuxuuna ku cambaxay midabka guduudka furan ee basali xigeenka ah yaaquudku inta badan waxaa laga heli karaa dalalka caalamka oo idil hase ahaatee dalka ugu badani ee ku cambaxay waa isla dalka miyanmar ama boorma halkiisii kaaraadna waa hal dhibic siddeed iyo toban malyuun oo dollar yaaquudkii ugu qaalisanaa oo loogu magacdaray sunrise robi waxaa lagu iibiyey adduun lacageed oo gaaraya soddon malyuun oo dollar emerold ama zamurad waa nooc ka mid ah jimistonisyada ugu qaalisan guud ahaan caalamka waa dhagax midabkiisu cagaar yahay inta badanna waxaa laga helaa dalalka zambiya iyo baraasiil iyadoona dalkeena soomaaliya uu hodan ku yahay dhagaxani midkii ugu qaalisanaa macdintan oo horey loo iibiyey waa midka loo yaqaano rokfeller maadaama john d rokfeller uu xaaskiisa u iibiyey kaas oo ahaa ninkii ugu horreeyey ee amerikan ah oo milyaardeer noqda iyadoona ay xusid mudan tahay in qoyska rokfeller uu ka mid yahay saddexda qoys ee yuhuudda ah ee sida taban u maamula dhaqaalaha caalamka iyo dowladda maraykanka halkii kaaraad ee macdinta emerolka ah wuxuu qiimihiisu gaarayaa saddex boqol iyo shan kun oo dollar faa'iidooyinka dhagaxaantan iyo waxa loo adeegsado xadaaradihii hore ee dunida soo maray qaarkood sida faraacinadii iyo iqriiqiyiintii waxay dhagaxaantan u adeegsan jireen inay ku daaweeyaan cudurrada qaar gaar ahaan kuwa maqaarka waxay sidoo kale dhigan jireen guryaha iyagoo aaminsanaa inuu awood siinayo cilmi baarisyo cusub oo laga sameeyey dalka swiden ayaa sidoo kale lagu xaqiijiyey waxtarnimada dhagaxaantan ee xagga caafimaadka welina waxaa socda diraasado loogu kuurgalayo in dhagaxaantan wax lagu daweyn karo iyo in kale inkastoo ilaa iyo hadda saynisku uusan sheegin waxtarnimada caafimaad ee dhagaxaantan laakiin wakhtilxaadirkan la joogo macdintan waxaa loo isticmaalaa mujawharaad iyadoona laga sameeyo katiinado fargashiyo iyo jijimo aad qaali u ah marka loo barbardhigo mujawharaadka laga sameeyo dahabka iyo macaadiinta kale haddaba dalkeenna soomaaliya noocee baa laga heli karaa dhagaxaantani qaaliga ah horeyse ma loogu sameeyey sahmin ku aadan jimistoniska ay dunidu u baahan tahay gaalada jinsiyadaha kala duwan leh ee dalkeenna ku soo duushayse waxyaabaha ay boobayaan dhagaxaantan ma ka mid yihiin markaska diraasaadka iyo cilmi-baarista ee muqdisho ayaa sheegay in soomaaliya ay ka mid tahay dalalka laga heli karo dhagaxaanta qaaliga ah waxayna xaruntani si gaar ah u sheegtay in noocyada soomaaliya laga heli karo uu ka mid yahay dhagaxa loo yaqaano imrolka oo ka mid ah dhagaxaanta qaaliga ah ee aan horey u soo sheegnay wuxuu ku abtirsadaa sulaalada burila sidoo kale macaadino kale oo jimistonis ah ayaa laga heli karaa dalkeena soomaaliya aqoon-yahanada jeolojiga waxay inta badan sheegaan in guud ahaan buuraleyda silsiladda ah ee golis ay ka mid tahay meelaha ugu badan ee macdinta laga heli karo guud ahaan geyiga soomaalida gobolka owdal ee dhaca waqooyiga galbeed ee soomaaliya wuxuu ka mid yahay gobollada ugu hodansan marka laga hadlayo xagga wax-soo saarka beeraha iyo macaadinta oo ay ka mid yihiin dhagaxaanta qaaliga ah wuxuuna qayb ka yahay gobollada ay marto silsiladda buuraleyda ah ee golis gobolka waxa uu leeyahay dhul badan oo buuraley ah oo laga heli karo macadino kala duwan waxaana buurahaasi u shaqo tagaa dadyow kala duwan oo raadinaya macadinta noocyadeeda kala gedisan buuraha simoodi iyo dhagaxa madow oo dhaca duleedyada magaalada baki waxay ka mid yihiin meelaha inta badan ay macdanqodayaasha soomaalidu ku fooganaayeen soddonkii sanno ee lasoo dhaafay halkaasoo inta badan laga soo saaro macdino kala duwan shaqadaas oo dadka deegaanku ay bilaabeen wixii ka dambeeyey markii ay dhacday dowladdii kacaanka ah oo iyadu ka soo horjeeday in dadka ay si gaargaar ah macdinta ula baxaan dhagaxaanta ugu qaalisan ee dhulkaasi laga heli karana waxaa ka mid ah imirold oon horay uga soo hadalnay kaasoo halkiisii garaam uu dhulka soomaalidu ka joogo shan boqol oo dollar iyadoona ay xusid mudan tahay in halkii garaam oo dahab ah uu joogo siddeetan dollar oo keliya dadka deegaanka simoodi ayaana ka hadlay heerarka ay soo martay macdin baaristan ay sida gaargaarka u samaynayaan dadka deegaanka iyo noocyada jimistoniska ay halkaasi laga heli karo waxayna sidoo kale sheegeen in emerold oo keliya aan laga helin buurta simoodi ee sidoo kale laga heli karo jimistonisyo kale oo ay ka mid yihiin turubaliinta
waxa weeye meeshan siimoodi la yidhaahee daabka macdinta waxay ku tahay hodan macdin fara badan oo kala duwan ba ayaa ku jirta sida wakhtigii ugu horreysay howlahaasi la bilaabay dadku may oqoonin wax macdan la yidhaaha waxay ahayd ilaa sideed afar iyo siddeetankii bay ahayd afar iyo siddeetankii markaa waxaa la yaqaanay macdamaha dowladdii hore may kontrabaan bay ahayd bahlo ayay macdintu ahayd inta badan laguma shaqayn jirin laakiin waxoogay baa la yar gurguran jiray waana la isticmaali jiray waxaa laga helay macdamaha la yidhaah jimstonka oo markaasi aan aqoon badan loo lahayn dhagaxa ku jiro oo emrol la yidhaaho oo aad u qurux badan oo akhtara ayaa markaa ka soo baxay wakhtigaa ilaa lix iyo siddeetankii baa la qoday ilaa sagaal iyo lix iyo siddeetankii ilaa sagaal iyo siddeetankii waa laga shaqaynayay waxaa laga helay dhagaxaasa ayaa laga guri jiray macdan fara badan oo jimstonka ka mid oo turbaliinta iyo bahashan la yidhaaho akomariinka iyo jimstonko dhanna waa ku badan yahay oo aad baa isagoo laftiisa cidda u baahataa waa isticmaali jirtay laakiin dhagaxaasi waxaa loo raacayay lacagtiisa ayaa qaali ahayd waana qurux badan yahay dhagax aad u qurux badan oo adduunka dhagaxda ugu qurux badan buu ka mid yahay marka isaga ayaan hadda inta badan u isticmaali jirnay marka laga soo bilaabo wakhtigaa ilaa wakhti dhow oo iminka labada kun markii taariikhdu ahayd iyo shantii wixii ka dambeeyey ayaanu jinayska iyo waxbaan macdamahan kale u yar bweecannay inta ka horreysa waa inta badan wax laga shaqayn jiray dhagaxaasi emeroolka hodan buuna ku yahay eelaal aad u fara badan baa meesha ka qodan oo dadweynuhu ay leeyihiin oo ilaa afar boqol oo ceel ka badan
sidoo kale dadka deegaanku waxay sheegeen in dalabka ugu badan ee dadka deegaanku ay helayaan uu yahay koobarka ama maarta ama nuxaasta waxa loo yaqaano dalabkaas oo ka imaanaya dhanka jaynaha iyadoona sidoo kale uu barbar socdo baarista jimistoniska loo yaqaano emerolka
waxa weeye macdamahan kale oo la yidhaaho taniska lagu guro ee maxay ahaydaane colombaytka iyo ay ka mid yihiin kuwaasina waxa weya waa ku jiraan kobarka isagoo maarta bahashan laga ayaa iyaduna ku jirta macdan fara badan oo kalena way leedahay meeshaasi aad bay ugu hodan tahay macdanta waxaasoo dhan waxa weeyaan mar walba midka inta loo baahdaa laga isticmaalaa mar lamawada isticmaalo mar walba inta loo baahdo ayaa la isticmaalaa cidda u baahan marka la arko ayaa la qodaa taasi marka waxa weeye hadda waxaa la qodayay oo meelahan imika u badan inta la qodo colombaytka iyo dhagaxan la yidhaaho kobarka oo isanu meelaha ku jirjira inta badan ugu badan buurtana ku jira akomariinka waxyaalahaasoo dhan baa imika laga shaqeeyaa imroolka laftiisa waa la qodaa hadda oo isagu waaba hodanka buurta oo lagama rabo haba waxa ugu qaalisan dhagaxa la yidhaaho emeroolka wax ka qaalisan oo hadda laga isticmaalo dhulgeeska ma jiro dee dhagaxa emeroolkaa marka la helo isaga oo lambarkii ah waxaa ka qaalisan dheeman dheemanna kuma jirtaba dhulkeenna way ku yar tahay kuma way aad bay ugu tira yar tahay laakiin dhagaxda xajarulkariimka la yidhaaho lasoo qorto manaa afar iyo labayo tobanka macdanta ku jirta xajarulkariimka la yidhaaho dhagaxa ugu qurux badan ee la isticmaalaa waa emerool
qaar ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed ee ka ganacsata dhagaxaanta qaaliga ah isla mar ahaantaana dadka soo qota macadiinta kala wareega ayaa iyaguna ka hadlay noocyada kala duwan ee dhagaxaanta qaaliga ah ee laga heli karo buurta simoodi iyo qiimaha ay caalamka ka joogaan waxayna sidoo kale ka hadleen in macdinta halkaasi laga helo aysan ahayn keliya kuwa mujawharaadka loo isticmaalo ee sidoo kale laga heli karo kuwa ay warshaduhu isticmaalaan
dhagaxan waxaa la yidhaha korudhum korudhum marka loo yaqaano waa safiirka waa dhagaxa safiir loo yaqaano ma ubislaan kaasi isagu waa kaa gacantaasaan kugu ridayaa dhagaxan waxaa la yidhaha isaga titanium baa la yidhaha waxaa looga wuxuu ka shaqeeyaa waa qaybta washiradaha waana steriyaal buu galaya kaasina jimston buu galaya waa dhagax qurxeed dhagaxan waxaa la yidhaha turbalin isna waa jimston waa katan iyo borosba waa dhagax quruxeed baa kaana la yidhaha dhagaxan waxaa la yidhaha markiis hore waa kuwaaras isma kuwaaras baa la yidhaha midabbaa galay waa kuwaaras midab galay dadkuna waxay yaqaanaa rotelna waa la yidhahdaa oo nimbasi buu u garanayaa isaguna waa jimston waa kaa isaguna maalintan kuu dhibayo o dhan waxaa ilaahay ku manaystay waa simoodi waxaanoo dhan simoodi ka soo baxeen waana tan bannaa ka waran ee qolada jaaniski soo gurin jirtay waa waxaa la yidhaha dhagaxan waxaa la yidhaha galiina baa la yidhaha galiina baa la yidhaha waxaana dadku u yaqaana galiina waa ingiliish lard baa innaka la yidhaha waa laxaanadoo kale marka waxaan ku weydiiyey iminka markaad dhagaxan soo qaadaysay waxaad tiri gacanta laguma qabanaye waxaad ku soo qabat facbaad iskaga soo qabatay waay waa buusin badan buu leeyahay aad buu dadku khatar ugu yahay iminka haddaad farta saarto adee fartaad ku haysa way ku bararaysa cuncun baad saas giraamkiisa imika halkan dhagaxan imika waa tiri isaga giraamka lambaroonka shan boqoloo dolar baa ayaa lagaa siinaya haddaan iminka soo saarno shan boqoloo dolar ilaa tiraso farha lagu saari kari maayo xitaa araggiisa xitaa araggiisa aana lagu tusay ilaa lacag soo saarto waa halka giraam waa halka giraam imika aniguna lix giraam baa gacanta ku hayay.
imika lix giraam baa gacanta ku haysa emerolka wanki waa kan waa kan emerolka wanki waxa weeyaan laba ha waa laba gar waa kun doolar weeyaan ha garaamkiisu waa shan boqol waa kun doolar lacag weeyaan waa si fiican waxa weeyaan macdan fiican oo qaaliya ka soo baxda kumariin baa ka soo baxa lamarwana emerol baa ka soo baxa macdana fara badan macdan kale oo fulkeyd la yidhaahdo iyadna saacadda ku cido waan hayaa iyadana halkanay ku jirta waa deemanta laga raadiyo macdanahaasoo biyano baa ka soo baxa brofesor cabdilqaadir xuseen abiikar oo ah cilmi baare dhanka jeolojiga ah ayaa rumaysan in sidoo kale dhulka soomaalida laga heli karo noocyo badan oo macdinta jimistoniska ah uusanna ku koobnayn keliya imrolka ee sidoo kale laga heli karo rubiga ama yaaquudka iyo safiirka dhagxaanta qaaliga ah jemstonslaha oo sida emeralko kale sida safiirko kale sida maaragtay rubigo kale ah macadin oo qaali ah gabal yar intaas haddaa heshid intaasoo boqolaalo kun ku goynaya meelo waa laga helaa laakiin qaar badan ayaa transit nagu soo mara oo etoobiya khaasatan nageyle area shaashamane kibrimangist magaalooyinka annaga oo booranaha ay degan booran ay degto oo ilaa maaragtay dhulka soomaalida markii ilaa nageyle uu ku dhammaado gobolka gobolka liibaan ee etoobiya ka shishe macadin buuraley macadin badan lahaa jirto macadintaas waa noo soo dusaan soomaaliya maraan boobka lagu hayo jimistoniska dalkeenna gaalada jinsiyadaha kala duwan ee dalkeenna ku soo duushay kasakow inay leeyihiin ahdaaf waaweyn oo istaraatiijiyadeed oo ay ka mid tahay in soomaalida iyo diintooda la kala fogeeyo iyo in waddanka laga dhigo maamul goboleedyo aakhirkii la hoosgeeyo xabashida iyo arrimo kale oo jeobolitical ah haddana waxaa jira ahdaaf dhaqaale oo ay gaalada ugu soo duuleen dalkeenna waxaana ka mid ah inay la baxaan khayraadka dalkeenna uu hodanka ku yahay oo ay ka mid yihiin macaadiinta noocyadeeda kala duwan waxaana hadda socda fulinta qaar ka mid a ahdaaftaasi oo ka bilowday qaar ka mid ah gobollada dalka iyadoona la xalufinayo macaadiinta fudud ee aan juhdiga badan u baahnayn taas oo loo dirayo qowlaysato soomaali ah oo sandareerto yar loo tuurayo kuwaas oo gaalada macaadiinta ay rabaan uga soo ururiya dhulka buuraleyda ah dowladda imaaraadka carabta oo ah mixwarka sharka ee dawaaqidda ayaa qayb ka ah cadowga ugu daran ee dalkeenna soomaaliya uu wajahayo marka la eego saamaynteeda waxay dowladda u a e ka daran tahay saliibiyiinta kale maadaama iyadu tahay gacmo ay ku adeegtaan yahuudda imaaraadka hadda waxa uu gacanta ku hayaa maamul goboleedyo dhowr ah sida somalilan puntland iyo jubbaland iyaga ayaana maamula dekadaha saddexda ah ee maamuladaasi oo ka mid ah afartii dekadood ee soomaalidu asalka u lahayd dekadahan kasakow inay ka macaashaan lacagoo malaayiin dollar ah haddana waxay ka dhoofsadaan macaadiinta qaaliga ah ee jimistoniska iyo kuwa kaleba sidaan horey u soo sheegnay gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya waa dhul buuraley ah oo hodan ku ah macdinta noocyadeeda kala duwan gaar ahaan dhagaxaanta qaaliga ah ee jimistoniska haddaba imaaraadka wuxuu deegaanadaasi ka urursadaa dhagaxaantaasi weliba qaab qaam ahaan ah oo u eg buuro la soo jejebiyey waxaana arrinkaasi markii ugu horraysay soo bandhigay xoogsatada ka xamaalata dekedda magaalada berbera oo uu gacanta ku hayo imaaraadka kuwaasi oo soomaalida u soo bandhigay sida loo guranayo macaadiintooda haddana aysan ka warhaynin kuwii isku sheegi jiray inay dalka maamulayaan macdiinta kale ee toddobaadkan aan soo qaadan doonno waa nuxaas koobar ama maar waa mid ka mid ah macdinta loogu isticmaalka badan yahay guud ahaan caalamka waa mid ka mid ah curiyaasha ugu badan ee dhulka waxay ka mid tahay shan iyo labaatanka elementi ee sida joogtada ah loo heli karo waxay ka mid tahay macdiintii ugu horraysay ee uu aadanuhu iktishaafay waxaa la sheegaa inay taariikhdeedu u noqonayso siddeed kun iyo toddoba boqol oo sanno ka hor dhalashadii nebi ciise calayhi salaam xilligaas oo maarta loo adeegsan jiray hub ahaan dhulka masar oo xadaarado hore ay ka jireen ayaa la sheegay inay ahayd halkii ugu horraysay ee laga soo saaray masaaridu markay ogaadeen inay tahay macdin aan daxlaysan waxay u adeegsan jireen samaynta doomaha iyo tubooyinka biyaha qaada romaaniyiinta dahabka ka hor waxay lahaayeen lacag ka samaysan maar astaanta kiimiyaa'iga ee maarta waa c u atomig lambarkeeduna waa sagaal iyo toban cufnaanteeda waa lixdan iyo saddex dhibic konton iyo afar waxayna ku dhalaashaa kun siddeetan iyo saddex digrii salsiyas waxaa la heli karaa iyadoo dhagxan guduudan ah ama iyadoo ogsayd ah waa mid ka mid ah macadiinta ugu jilcisan sida qalinka oo kale waana macdin aan daxlaysan ee la noolaan karta cimilo kala duwan maarta waxay in badan ka qayb qaadatay horumarka aadanaha waxayna sahashay waxyaabo badan waa elementiga ugu wanaagsan ee loogu talagalay tamarta in lagu qaado maadaama ay u adkaysi og tahay heerkulka daran sidaa darteed ayaa laga sameeyaa fiilooyinka korontada qaada waxaa kaloo loo adeegsadaa ama loo isticmaalaa samaynta beteriyada qalabka elektriga warshadaha maacuunta qaar iyo waxyaabo kale adeegsiga dunida ee macadiinta ayaa aad u kordhay saddex jibaar intii la adeegsan jiray ka hor inta uusan caalamku u dhaqaaqin soo saaridda gaadiidka elektriga ah ee korontada ku shaqeeya taana waxay keentay inuu bato dalabka maarta ee adduunka sida ku cad xog ay soo saartay hay-adda jeolojiga maraykanka ee loo soo gaabiyo u s g s sannadkii labadii kun saddex iyo labaatankii waxay dunida soo saartay maar gaaraysa labiyo labaatan malyan oo tan dalka jili oo dhaca koonfurta ameerika ayaana ah dalka ugu badan ee soo saara maarta adduunka isagoona soo saara boqolkiiba saddex iyo labaatan maarta adduunka oo dhan dalka labaad ee soo saara maarta ugu badan waa dalka beyru oo isna ka mid ah dalalka latin amerika halka dalka saddexaadna uu yahay dalka khayraad oo dhan ku suntan haddana ay dadkiisu baahi darteed ay beerka dhulka ku hayaan ee koongada dimuqraadiga sida laga soo xigtay ururka caalamiga ah ee maarta halkii tan oo macdiintan ah ayaa loo adeegsan karaa soo saarista afartan gaari jaajaraynta boqol kun oo taleefanada gacanta ah waxay sidoo kale awood u leedahay jaajaraynta afar boqol oo kombyuutar waxaa sidoo kale koronto loogu qaybin karaa ku dhowaad soddon guri iyadoona halkii tan uu qiimihiisu gaarayo toban kun oo dollar goldman sages oo ka mid ah hay-adaha maaliyadeed iyo kuwa maalgashi ee maraykanka ayaa sheegtay in bilaha soo socda ee sannadkan laba kun shan iyo labaatan laga yaabo in halkii tan ee maarta ah uu gaaro labiyo toban kun oo dollar waxaa lagu wadaa in dalabka adduunka ee maarta oo kordhaya darteeda in sannadkan laba kun shan iyo labaatan lasoo saaro lix iyo labaatan malyuun ilaa soddon malyuun oo tan oo maar ah dalka ugu badan ee maarta iibsada waa shiinaha iyadoona ay xusid mudan tahay in shiinuhu yahay dalka afaraad ee soo saara maarta ugu badan adduunka shiinuhu sidoo kale waa dalka ugu badan ee dhoofsada macdinta ugu badan ee adduunka ah gaar ahaan macdinta loo isticmaalo warshadaha maadaama hadda laga guurayo adeegsiga tamarta wasaqowga hawada ka qayb qaadata loona socdo tamarta loo yaqaano renewable energy maarta oo ka mid ah macdinta waayadan dambe ay sida aadka ah ay dunida u raadinayso ayaa laga heli karaa gobollo badan oo dalkeenna ah haba ugu badnaadeen ee gobollada waqooyi galbeed waa halka uu hadda ka arrimiyo maamulka ashaadla dirirka ah ee somalilan sida gobollada awdal togdheer iyo sanaaga brofesor cabdilqaadir xuseen abiikar oo ah khabiir ku takhasusay cilmiga joolojiga ayaa sheegay in sahmin uu shakhsi ahaantiisa uu ku sameeyey buuraha calmadow ee duleedka magaalada laasqoray iyo buuraha magaalada ceelaayo uu ku arkay maarta maarta soomaaliya waa waqooyiga waqooyiga soomaaliya marka laga soo bilaabo baki area awdal awdal sideedaba waxawaa very rich waxay ku tahay maar bariga berbera ee buuraha goolista ah sidii oo kale waqooyiga burco ee haddana buuraleyda ku aadan ah oo sheekh extenshonkeeda ah sidaasoo kale buurta caalmadowna anaaba arkay ku arkay maarta iyo dhagaxdeedii iyo wixii ku arkay buurta buur ay dhahaan buurta habarta ee magaalada ceelaayo saas koonfurta ka ah ee buuraha goolis ka mid ah sahan aniga aan samaynaya aan ku arkayay maarta dhagax maalakayt ee dhahaan oo cagaaran oo ayaan ku arkayay oo maar ah marka bersentageka uu maar yahay haddii boqolkiiba soddon shan uu ka badan yahay waa meel la abbaari karo oo in la horumariya loo abbaari karo haddaba miyay sahlan tahay inaan la soo baxno maarta dalkeenna juhuddi inteen la egsi ayay u baahan tahay soo saariddeeda waxaan arrimahaasi wax ka weydiinay aqoon-yahan ashkar sheekh axmed
nuxaasta ama maarta soo saariddeedu waxay la mid tahay birta taasoo horay looga soo hadlay lamana mid aha dahabka ama al axjaar alkariima kuwaasoo oogada sare ee dhulka iska saarsaaran oo si fudud isaga soo gura ah sida badan maartu waxay u baahan tahay howl adag nuxaasta ama maarta ku jirta gobollada waqooyi galbeed gaar ahaan buuraha awdal soo saariddeedu waxay u baahan tahay wershado waaweyn oo buuraha shiidi kara sida wiishashka ay ku xidhan yihiin sakiimaha waaweyn ee buuraha lagu jeexo waxaa kaloo loo baahan yahay markaas oo loogu baahanaa shaqadaas mishiinnada dhagxaanta iyo ciidda caadiga ah macnaha ka reeba maarta iyo wershado kale oo intaas kadib maarta lagu dhalaaliyo howlahaas kadib ayaan maarta waddankayna iibgey karnaa oo dhaqaalo badan aan ka samayn karnaa sidaan la soconno dahabka ama alaxjaar alkariima waxaa la helaa ayagoo saafi ah dhagxaanta iyo ciidda caadiga ahna ee ka soocan haddii ay jiraan marka waxyaabo yaryar oo wasaq ah oo la socda si fudud ayaa looga sifayn karaa sida dab in la saaro kaleeto oo la dhalaaliyo oo sidaas ay uga haraan hase yeeshee birta iyo maarta shaqadaydu way culus tahay waxayna u baahan tahay qarash badan iyo dhib badan iyo juhdi iyo wakhti intaba in laysugu geeyo soo saaritaankeeda si loo iibgeeyo laakiin haddii si nidaamsan oo dowladnimo ah loo soo saari lahaay dalka iyo dadka faa'iido weyn ayaa ugu jiri lahayd oo aaday u horumari lahaayeen gaar ahaan deegaanada laga soo saaro maartaas wershado waaweyn ama wershado badan ayaa laga dhisi lahaa horumar la taaban karana wuu ka muuqan lahaa waa cagsiga sidaad da yihiin daabki waa laga qaataa oo macdantii waa laga guraa kumana soo laabtaan sidaan la soconno sanad waliba dahabka soomaaliya boqolaal milyan ee dollar ayaa ka soo xiroota oo laga keenaa imaaraadka laakiin haddana si cashwaa'iya ayay u timaadaa oo iyadoo isku xidhan oo dhowr boqoloo milyana kama soo xirooto khayraadkaas marka sababta ay u soo xirooy weysaa waxay tahay in dadku ay qof qof ay wax u kala gataan oo shakhsiyaad ay yihiin qofaa kiilo gadanaayo qofaa toban kiilo gadanaayo qofaa ka badan gadanaayo shakhsiyaad ay isku xirmaasa xoogaa gadanaayo marka waxay noqota marka si kala gaargaar ah in dowladda imaaraadka loogu geeyo sidaasna lacag jaban looga soo qaato qiimo jaban wax lagu siiyo hadhowna lagu yidhaahdo macnaha lacag malaayiin ayaa soomaaliya soo gasho ay dahab ku iibsatay sidaasoo kaleeto in lagu dhaho waana ficlana way dhacdaa wax jira waaye oo la ogyahay inay soomaaliya lacag u soo xirooto dahabkaas uga soo xirooto laakiin waa sida adda aan sheegayno shakhsiyaadkaas oon soomaaliya meteli wax badiil ah oo dadka iyo deegaanka ay ka helaana ma jiraan shan iyo toban sano ayaa dahabka soomaaliya laga guranayaa xitaa wax natiijo ah ama faa'iida u leh gobollada waqooyi ma jirto oo ay ka helaan ka soo bilow sanaag ilaa awdal wax isbeddel ama yaad ku maqashay amaad ku aragtay waa maya ma jirto ma jirtaa la dhihi kara wax isbeddela waxaa hubaal ah haddii dowlad islaam ah ee xur ah dadkeeda iyo dalkeeda si daacadnimo uga adeegaysa fii xuduudi shariica haddii ay noo hirgasho waxaa hubaal ah insha allaahu in owlowiyaadka ugu horreeya laga dhigi doono soo saaritaanka khayraadka dalka waxaa sidoo kale suuragal ah in gobollo kale oo dalka ah laga heli karo macdintan maarta maadaama dalkan aan horey loogu samaynin sahamin dhammaystiran oo dhanka macadinta ah iyadoo aan horey u soo sheegnay in dahabka dalkeenna uu hodanka ku yahay keliya la ogaaday markii uu yimaaday oogada sare ee dhulka kadibna ay ku yaaceen shacabka gobollada waqooyi kagadaalna ay yimaadeen warshado waaweyn oo dahab ka sameeya guud ahaan toddobaadkan barnaamijka sahanka dhaqaalaha intaasi ayaynu ku soo gebagabaynaynaa kulan dambe ayaa inoo ballan ah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh تجلت قدرة البار بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى